aad baad u mahadsan tahay goordhow mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay baahisay sawirada dagaaladii cuslaa ee maalintii shalay ka dhacay deegaanka waninle oo dhaca duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galguduud sawirada oo gaaraya ilaa laba iyo labaatan sawir ayaa waxa ay mu'asasada alkataa'ib ku soo bandhigaysaa qaabkii ay u dhaceen dagaaladaas iyo khasaaraha askarta dowladda federaalk lagu gaarsiiyey intaba ee qaybaha hore ee sawirada waxa ay soo bandhigay xilligii uu weerarku dhacayey ee waxaana sawirada lagu arkayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo rasaas ooda kaga qaadaya askar ka tirsan dowladda federaalka sidaba caadada u ahna askarta dowladda federaalka waa ay firxanayaan ee waxaana dhulka howdka ah ku eryanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaasi kadib waxa ay sawirada ay baahisay mu'asasada alkataa'ib soo bandhigayaan meydadka qaar ka mid a askarta dowladda federaalka ee kuwaasoo daadsan ee halkii lagu dagaalamay waxayna askartani isugu jiraan kuwa milatariga ee dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawiisleyda badi askarta ayaa xabaddu waxa ay ka haleeshay meelo halis ah qaarkoodna aad ayay u dhiig baxeen waxa ayna afka la galeen dhulka bacaadka ah sidoo kale sawiradu waxa ay soo bandhigayaan hub nuucyo kala duwan leh oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo furteen dagaaladii cuslaa ee maalintii shalay ka dhacay deegaanka waninle ee ku yaala duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galguduud hubka lasoo bandhigay ayaa isugu jira qoryaha a k ka loo yaqaano kuwa bkmyada ah iyo qorayga loo yaqaano r b g ama zamanka sidoo kale waxaa sawirada ka muuqanaya rasaas kala duwan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen dagaalada dagaaladan maalintii shalay ka dhacay deegaanka waninle ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay ugu yaraan toddoba iyo labaatan askari halka looga dhaawacay soddon iyo sideed kale waxaana qaar ka mid a dhaawacyada askarta dowladda federaalka la geeyey magaalada muqdisho halkaasoo uu ku booqday taliyaha ciidamada dowladda federaalka